beeraleyda ka nool degmada baardheere iyo deegaanada hooskoyo weliba riidan bilaawena tacabka beerasho kadib markii fatahaadii use sameey webiga jubbada dabayaaqadii sanadkii hore ayuu kula kulmayn saameyn shil duban taasna miila ku saartay walhasaarowka beeraleyda ayuu ka tiirsanaada jireen haddaba sidee xaalad nololeedka beeraleyda degmada baardheere ee gobolka geda oo riidan bilaaween walhasaarowka beerashoos iyo aan sii wadadaan horumarinta nololiyo waanayo riida yactir aan ka suubiyeen wageysada eedkeeyo aan saameyn biyo fatahaado ay muddo fidhiyeen faarax maxamuud oo ku mid ee beeraleyda degmada baardheere weliba usa faahfaahin kubiyey sadayooyin hadda beero iyo marxalado shulduban ayuu hamareen bilowgii fatahaada webiga juba iyo dhibaatooyinkayo kula kulmeen markii ridan bilaaween tacabka dalagyada shulduban haddaan u guda gala qodobka ah beerta fatahaadihii aan soo dhaafay ama mashaqooyinkii dhacay saameynta ay nagu yeesheen saameyn ballaaran bay nagu yeesheen annaga keliya ma aha soomaaliya oo dhan bay ku yeesheen jubbooyinka oo dhan bay ku yeesheen marka saameyn ballaaran bay nagu yeesheen inaan saameynta ayadeed ka soo kabanno waxay nagu qaadatay muddo sagaal bilood ah toban beerood oo dhankaan iga jiro ilaa hadda lama tabco saameyntii ay ku yeelatay fatahaadda darteed matooradii baa biyaha ka qaaday annaga beerta hataa u joogto waa beer weyn oo ilaa geed awoowe ilaa iyo waxay dhacdaa buundada waa shan iyo lix beeroodoo laisku daray saddex matoor baa saarneed saddexdii matoor saddexdii biyaha qaaday hadda hal matoor baa noo saaran dhulkana arkaysana sidaan uu egyahay uma ekeene shaqo badan baa gashay khasaaraha haddaan kaaga horrey sidaa u og tahayba beertan waxaa ku yaallay geedo badan oo kuwa aan dal kuwa dalka ka baxa iyo kuwa aan ka keennay kenya waxaa ku yaallay ilaa soddon geedoo afakaadho ah waxaa ku yaallay caleynshaah waxaa ku yaallay timir waxaa ku yaallay soddon geed oo xamba ah waxaa ku yaallay siddeed boqol oo geed oo liin ah waxaa ku yaallay tufaax waxaa ku yaallay stroberi waxaa ku yaallay iisheeg waxaa ku yaallay xanab marka wixii oo dhan waxaa ka soo haray dhammaantood macal xambihii lagu daro waxaa ka soo haray soddomadii geedo arkaysa oo liinta ah intii kale iyo matoorkii dhammaan waxaa qaaday biyey axmedoo waa mahadsan tahay sidaa arkaysaba sagaal bilood kabacdi hadda beerta way tabcan tahay laakiin juhdi badan iyo qarash badan baa galay dhulkaana arkaysa wuxuu ahaa buuro dhacaad baa fadhiyey haddaan kuwa qiyaaso oo sawir guudkaas iyo meeshaan wixii ka dhacay ama qarashka galay waxaa gashay soddon iyo lix saacadood oo baldoos ah oo saacadda ay tahay boqol iyo labaatan dollar inaan bacaadka inta inaanta ka qaadno aan beerta sinno bacaadkiin aan derbigaa saarno kadib waxaa gashay cagaf oo ilaa saddex beri ku jirtay maalinkiiba sagaal saac oo saacaddii ay labaatan doolar ahayd kadib kanaalaa loo bixiyey waxaasoo qarash ah iyo kadib abuur iyo tabac waxaasoo qarash ah galan tahay makiinada laba makiinadood baa beerta ku taallay oo aan ka keenay nairobi makiinada waa makiinada buluketiga dhaliso oo buluketiga caadiga magaalada dhaliso makiinada kalena waa buluketi la dhaho interlog buluketiga asaga isgalgalo oo asaga isdhiso waxaan ugu talagalnay makiinadahan maadaama beertan iyo magaalada santarkeeda ku taallo oo suuq ay tahay inaan derbi ku wareejinno ayada waxaan baan hoojoodinayaa dadka soomaaliyeed iyo dadka reer baardheere inay wax cunaan saddexda waqtina way rabaan inay dhulka beertaanna ma rabaan marka waxaan bulshada ku bogaadinayaa inay dhulkooda beertaan dhallinyarada magaalooyin hadda darbiya iska fadhido suuqa muqaydaha waxaan barashaha iskaga cabayso inay waqtigooda geliyaan haddayna shaqo hayn inay beerahooda iyo dhulkooda wax ka soo saartaan inay juhdi geliyaan in maxaan ku ihahdaa dadka raashin loo soo saaro annaga annagoo u joodna annagoo shaqooyin kala hayno iyo haddana beer tabcaynaa qof marka subax aan shaqo kale u kala lehayn cuntada gooday waa mashaqo ballaaran shaqada reebaale oo dhan kaabsatay weeye waana arrin aad looga xumaado ka beerley ahaan ama ka shacab ahaan aad buu u saamaysay annaga ka beerley ahaan qudaradii beerta ka soo goda si fudud baan buundada ku marsan jirnay oo suuqa ugu iibgeyn jirnay hadda waa in qarash lagu bixiyo doon kiro ah la saaro kiradii iyo maxaan ku idhahdaay marna ay la gadoonto marna ay nabadgeyso lacag inay kaaga baxdo dadka shaqaalaha ahaa soo gudubkoodii iyo sii gudubkoodiiba ayagana lacag buu noqday marka qof shaqaalaha xataa markay subax soo gudbaayaan waa ina lacag ka bixiso markay haweenayaan galabkii lacag ka bixiso adigii markaad imaanaysa markaad baxayso sidoo kaleeto marka culays haddaad shaal magaalada uga baahato haddaad aboor uga baahato mar walba qarash baa ku soco dadkii marka buundada culays weyn bay beeraleyda iyo dadka shacabka oo ku haysaa ilaahay ha noo dhiso wax kaloo dhacna malaha walhaasaaruuka beeraleyda gobolada dalka weliba ka tiirsanaa nolola qoysas badan iyo ayoo isku jaraan caqabadooyin shal duban oo la kulmayaan beeraleyda